bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo daafuray mashruuca xoojinta adkeysiga magaalooyinka guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo tababar u furay howleeda guddiga doorashooyinka qaranka dimaha ayaa tababar u furay howlwadanada ka shaqaynaya doorashooyinka qofkii codka ah ee degmada iyo deegaanada hoostaga safiirka turkiga ee soomaaliya oo la kulmay mucaaradka qaramada midoobey oo ka digtay in macluul ay ka dilaacdo dalka soomaaliya warka caalamkana waxaad ku dhegeysataan trump oo sheegay in wareer uu ka taagan yahay cidda hogaaminaysa iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystaantaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilownay ra-isul wasaare xamse cabdibare ayaa dahafuray mashruuca xoojinta adkeysiga magaalooyinka anas soomane ayaa muqdisho ka soo diray wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa maanta si rasmi a xarigga uga jaray mashruuca uu adkeysiga magaalooyinka ee barakacayaasha iyo bulshada martida loo yahay ee doolow ee gobolka gedo mashruucan ayaa waxaa hirgelinaya xarunta qaran ee horumarinta reer miyiga iyo xalka waara iyadoo mashruucan ballaaran uu maalgelin doono bangiga horumarinta afrika waxaana mashruucan ballaaran ka faa'iidaysan doonaa in ka badan boqol iyo labaatan kun oo qofood oo ku nool degmada doolow ee gobolka gedo munaasabadda lagu daafuraya mashruucan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaanno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wasiire ka tirsan xukuumadda safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya mas-uuliyiin ka socotay maamul goboleedyada dalka wakiillo ka kala socday hay-adaha caalamiga ee ka howlgala soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo munaasabaddan lagu martiqaaday agaasimaha guud ee xarunta qaran ee horumarinta reer miyiga iyo xalka waara sahre cabdi maxamed ah ayaa faahfaahin ka bixisay mashruucan maanta la daafuray maanta waxaa aada ugu faraxsannahay inaan daafurnay mashruucii adkaysiga barakacayaasha doolow oo socon doona muddo shan sano ah waxaa loogu talagalay mashruucaani in adkaysiga dadka ku barakacsan doolow labaatan kun oo qof la gaarsiiyo xal waara taasoo qayb ka ah qorshaha qaran qorshaha isbeddelka qaranka iyo qorshaha qaran ee wadiiqooyinka xalka waara mashruucan wuxuu samayn doonaa in dadkaas ku barakacsan dooloo gaarsiiyo isku filnaasho ayagoo shaqo abuur loo samayn doono laga caawin doono dhinaca beeraha xoolaha kalluumaysiga in loo samayn doono bakhaaro suuqgeyn in value chainka loo dhisi doono waxaa kaloo laga shaqayn doonaa in mashruucan uu u sameeyo dadka hooy ilaa qoys taasoo keeni doonta in toban kun iyo shan boqol oo qof ay ka faa'iidaystaan ay helaan guri amni leh oo dhulkoodana lagu wareejiyo mashruuc wuxuu ka shaqayn doonaa afar kaam ay barakacyaasha degan yihiin ee doola ku yaalo waxaana loogu talagalay in kaamamkaas ay noqdaan deegaan rasmi ah maadaama ay dadkaas ku barakacsanaayeen deegaankaasi in ka badan soddon sano mashruucan waxaa ku bixi doonto daqli dhan koo iyo labaatan milyan waxaana maalgeliyey bangiga horumarinta africa waxaana ka shaqayn doono hay-adaha u n ta ah iyo dowladda federaalka soomaaliya qeybaheeda kala duwan hadday tahay dowladda federaalka hadday tahay dowlad goboleedka jubbaland ilaa heer degmo oo degmada doolow ay qayb ka tahay waxaana la dhisi doonaa karaanka dowladda soomaaliyeed inay xal waara gaarsiin karto barakacayaasha islamarkaasna adkaysigooda dadka kor u qaadi karto si aysan mar dambe ugu barakicin deegaanadooda agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed weli sheekh cali iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya mudane cali xoosha ayaa goobtaa kelmado kooban ka jeediyey barnaamijkan wakhti badan ayuu soo socday oo la dhiraandhirinayay qorshihiisa uu socday ee maanta inuu soo gaaro heer shaqo ay bilaabato runtii farxad bay noo tahay dadkeenna way baahan yihiin barakacu wuu badan yahay waxaan u dhexaynaa laba duruufood oo ah abaar iyo fatahaado se aad ogtihiin jubbaland way usii ayaan daran tahay bundooyinka go-an iyo duruufaha jiro soomaaliya barakuc aad iyo aad buu u fara badan yahay annaga saddex sayd oo waaweyn baa jiro mid kismaayo ku yaalo dhooble iyo doolow doolow runtii fursad bay maantay ta heshay aan rajaynayno inay nolosheeda wax kaga bedeli doonto
mashruucan aan maanta halkan ku daafurayno waa mashruuc wax weyn ka bedeli doona nolosha bulshada doolow waana mashruuc qayb ka ah geedi socodka dibudhiska iyo horumarka waara ee dalkeenna ee soomaaliya maanta waxay ku jirtaa marxalad soo kabasho iyo dibudhis waxaana muuqata dadaalada joogtada ah ee ay dowladdu ku gaarayso deegaanada kala duwan ee dalka dalkeenna maanta waxaa ka jira xaalad ah in qaybo badan oo bulshada ahi ay yihiin barakacayaal kuwaas oo tiradooda lagu qiyaasi lagu qiyaaso ku dhowaad afar milyan dowladdu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa waa adeegidda bulshada waxayna diyaarisay xalkan qaran oo waara iyo deganaansho xal waara iyo deganaansho dowladda waxaa ka go-an inay gaarto dhammaan qaybaha dalka si ay shacabka ugu adeegto waxna loogu qabto ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa dhankiisa sheegay in mashruucan uu diiradda saarayo hagaajinta nolosha iyo xoojinta isdhexgalka bulshooyinka barakacayaasha isaga oo tilmaamay in dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada doolow ee gobolka gedo ay soo mareen dhibaatooyin badan oo isbiirsaday sharaf weyn ayay ii tahay in aan idinkala soo qayb galo daahfurkan mashruucan weyn ee istraatiijiga ah waxaa sida la sheegay laga furayaa ama laga hirgelinayaa magaalada doolow ee gobolka gadow kulligiis waa kaabayaal dhaqaale guryeyn iyo kobcinta garaadka ama karaanka bani aadamka waa adeeg bulsho oo loogu talagalay in lagu gaadho isku filaansho nololeed oo kaamila doolow waxay hoy u tahay sida aad ogtihiin dad sida la sheegay aad u fara badan oo boqoliyo afartan kun ka badan muddo soddon sano ah iyo ka sii badan dadkaas waxay xaq u leeyihiin in ay karaamo ku noolaadaan iyo inaan la faquuqin inaan loogu yeedhin magac gaara oo bulshada ay la degan yihiin ee ka takooraya sida barakacyaal in lagu tilmaamo waa in loogu yeeraa magac la mida magaca bulshada ay la degan yihiin waa dad soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh waa inay heli karaan shaqo ay ku shaqaystaan waa inay heli karaan waxbarasho waa inay heli karaan caafimaad waa inay dhaqdhaqaaqi karaan oo ay safri karaan waa inay dhex geli karaan bulshada kale oo la abuuraa isdhexgal ayaga iyo bulshada qaybaheeda kale qaybteeda kale waa in la abuuraa walaaltinimo iyo wada noolaansho guddiga doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa tababar u furay howlwadeenada ka shaqaynaya doorashooyinka qof iyo codka ee degmada marka iyo deegaanada hoostaga aweys muumin ayaa shabeellaha hoose ka soo diray
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qanka ayaa tababar u qabtay shaqaalaha doorashooyinka ee degmada marka iyo deegaanada ku xiran kaasoo lagu xoojinayo aqoonta iyo diyaargarowga howlaha doorashooyinka tababarka noo socon doona muddo kooban ayaa diiradda lagu saari doona habraacyada doorashada waajibaadka shaqaalaha iyo sida loo xaqiijin lahaa doorasho hufan oo daafuran furitaanka tababarka ayaa waxaa si wada jir ah u sameeyey gudoomiyaha degmada marka ahna duqa magaalada cadaane axmed diiqo iyo marwe xabiibo maxamuud cadaane oo ka tirsan guddiga doorashooyinka gudoomiyaha degmada marka oo munaasabadda ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyey howlwadeenada tababarka ka qaybgalaya isagoo ku booriyey inay gutaan waajibaadkooda si daacadnimo karti iyo mas-uuliyad ku dheehan tahay si shacabka loogu adeego hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo
dhallinyarada qiimaha badan ee maanta halkan iskugu timid waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dhalinyar bal idinkusoo xulin wax qawi la yidhaahdo waxaa laydinkusoo xulay aqoon iyo dadnimo iyo kartiyaa laydinkusoo xulay waxaad horay usoo qabateen diiwaangelintii degmada ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee ayna soo gaarteen guddiga doorashooyinka in muddo ayaa soo shaqayseen waad ku mahadsantihiin kaalintiina diiwaangelinta aad ayaa loo arkay waana ku mahadsantihiin kadib waxaa ku xigay mar labaad kaarbixintii oo maalmaha aan socday ilaa haddana maantana socda marka waxaan soo gaarnay hawshii aad soo bilaabteen saddex bilood ka hore gabagabadeedii oo markaan aynoo dhiman tahay maalmo yar hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa la idinka rabaa in aad howlahaas u dulqaadataan maalmaha yar ee hawshaas la qaban doono oo ay ugu daran tahay maalinta doorashooyinka oo laga yaabo afar iyo labaatan saac oo haween imaan la soo jeedi doono hadduu ilaah yidhaahdo nin walba waxaa la rabaa inuu kaalintiis qaato waxaa la rabaa dhexdhexaad iyo cadaaladaa laga rabaa idinku waxaad tihiin dad u shaqeeya arrimaha doorashooyinka gaar ahaan waxaad hoos tagtiin guddiga doorashooyinkaad hoos tagtiin urur siyaasadeed aad u shaqaysaan ururkaasoo dhan isku mid ay idinka yihiin waxaa la rabaa inaad dhinac u xaglinin dad cadaalad wax u wadaan maadaama laydinku amin diiwaan gelintii laydinku aminay kaarbixintii laydinku aminay hadda sanduuqyadii dushooda laydinku amini doono waxaa la idinka rabaa inaad dhexdhexaad ahaataan oo maalmaha yar adagna aad dulqaadataan hadduu ilaahay yidhaahdo safiirka u fadhiya turkiga soomaaliya ayaa la kulmay mucaaradka sheen maxamed ayaana faahfaahinaya safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya ayaa waxa uu kulamo siyaasadeed la qaatay siyaasiyiinta mucaaradka kuwaasi oo kulan lahaa maalmihii lasoo dhaafay kuna yeeshay guriga sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ee kulamo ay uga socdeen hogaamiyaal ka tirsan madasha iyo siyaasiyiin xiriir kala duwan kasoo qabtay kulamadan ayaa diiradda lagu saaray sidii madaxweynaha xasan sheekh loogu qancin lahaa ilna qaata hanaan doorashaysan oo midaysan hufan oo ay dhammaan dhinacyada isku raacsan yihiin maadaama khilaaf ka dhashay mudaxuleenka muranka dheriyey oo sare usii kacay siyaasiyiinta ayaan ku adkaysanaya in aan lagu sii degdegi karin go-aan aan lugishin diblomaasiyiinta qaarkood ay ka mid yihiin dowladaha taageera mashruucyada dowladda federaalka ayaa toddobaadyada lasoo dhaafay muujinaya mowqif ah inaysan ka mid noqon doonin ama taageeri doonin mudukararsi ama mudaxilaad hore oo dhammaaday oo si qasaba loogu fidiyo waxay si cad u sheegeen in ay taagan yihiin dhexdhexaadnimo siyaasadeed islamarkaana ay ku milmi doonin hal dhinac si loo ilaaliyo kalsoonida geedi socodka ay taageerayaan dowladda turkiga dooq muhiim leh ka qaadata arrimaha soomaaliya ayaa u muuqata mid isku dayeysa inay kor u qaado wadahadalka isu soo dhawaanshaha dhinacyada si looga fogaado xaalad siyaasadeed oo kasii daraysa booqashada safiirka turkiga ayaa loo arkaa calaamad muujinaysa heerka midda sii kordhinaysa cadaadiska dowladda saaran iyo in beesha caalamka ay doonaysa in xal siyaasadeed ay soomaaliya raalli ka tahay deg deg loo gaadho kulamada ka socda guriga sheekh shariif ayaana noqday kuwa indhaha ay ku wada hayaan mucaaradka madaxdii hore ee wakiilo shisheeyey waxaana diiradda lagu saarayaa sida loo heli lahaa hanaan doorasho lagu qanacsan yahay in loogana fogaanayo khilaaf horseeda qallaasa amni iyo mid siyaasadeeda oo sii faafa qaramada midoobey ayaa ka digtay in macluul aad u daran ay ka dilaacdo soomaaliya sumeeyo daari ayaa inuu eegeysaa qaramada midoobey ayaa sheegtay in malaayiin qof ay halis ugu jiraan inay u dhintaan macluul iyo gaajo warbixin ay soo saartay hay-adda seef dajil dareen ayaa lagu sheegay in dadka soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad abaareed oo aada u daran in ka badan lixdan milyan oo qof ayay saameysay abaarta ka jirta koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda seefda jildareen sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay in saddexdii qof ee soomaali ah qof ka mid ah uusan haysan wax uu cuno taas oo muujinaysa xaaladda adag ay wajahayaan malaayiin qof oo ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dadka ay saameysay abaarta ayaa waxay ku nool yihiin deegaano ka tirsan maamulada puntland jubbaland galmudug iyo koonfur galbeed iyadoo guud ahaan dalkana ay saameysay abaarta qaramada midoobey waxa ay sheegtay in haddii aan la helin gurmad deg deg ah oo dadkaasi la gaarsiiyo ay halis galayso nolosha kumanaan kun oo ku nool soomaaliya halkaaad naga dhegaysanaysaanna waa radio sharmarkana warka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ku andacooday qoraal cusub oo uu ku daawacay bartiisa flu social in iiraan ay si weyn ugu wararsan tahay cidda hogaaminaysa dalka iiraan wuxuu yidhi ma oga isagoo sheegaya in dalkaasi uu ka jiro khilaaf waali ah oo u dhexeeya waxa uu ku tilmaamay odayaalka iyo dhexdhexaadyaalka sidoo kale trump wuxuu sheegayaa in maraykanku uu gabi ahaanba gacanta ku hayo marinka hormuus islamarkaana aysan jirin markab geli kara ama ka bixi kara iyadoo aan ogolaasho laga haysanin dalka maraykanka akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda cawina soo gaari waanaga intaa cidduu warka iga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kulanaa radiw johar